hay-adda al raxma ayaa ka hirgelisay deegaanka laamalooshka ee gobolka Gabiley ee ceel biyood oo qarashka lagu dhisay ee bixiya walaalo muxsiniin ah madasha lagu daahfuraya ceel biyoodka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda al raxma iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sheekh cabdalla maxamed ibraahim guddoomiyaha hay-adda al raxma iyo cabdikariim maxamed nuur oo ka mid ah hay-adda al raxma ayaa ka waramay ceel biyoodka ee ka hirgeliya deegaanka laamalooshka ee gobolka gabiley ilaahay baa mahadle goobtan ceelkan ilaahay maanta nasiibka qoladan u siiyey marxuumad baa loo qoday layidhaha luul axmed cali luul axmed cali walaaladeed iyo ehelkeed ilaahay khayra siiya ayaa u gartay inay ceelkan u qodaan ceel meel wanaagsan ugu dhacay ayay u qodeen waxaanu leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaan inantaa luul miisaanka xasanaadka hagu diro ilaahay qabrigana hagu waasiciyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadka faraha badan ee maanta ka faa'iidaysanaya ceelka in ilaahay inantaa jannada uga waraabiyo waxaanu leenahay ehelka usoo bixiyey dadka usoo bixiyey ee ilma axmed cali waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran aad baa u mahadsantihiin haddaa walaashiin u qodeen ceel u qodeen waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqa la bixiyo waxa ugu fiican ama ugu wanaagsan biyaha waxaanu leenahay qoladan reer laamaloosha halkan degan idinkaa maanta nasiibu helo ceelka biyaha idinkaa maanta nasiibu helay ceelka ilaashada annagoo ah jamciyatu raxma khayriya alraxma charity ceelkan naga fuliyey xaggan oo ah ceelkii ugu horreeyey iyadoo wax ceeloo hore aanay ka qodnayn ceelkan ayaa ah ceel meel wanaagsan ugu dhacay marxuumadda loo bixiyey oo ah luul axmed cali waxaan leenahay ilaahay haga jaadsiiyo xasanaadka iyo sadaqada loo bixiyey ilaahay hagaarsiiyo ceelka dadka deegaankan waxaan leenahay aad iyo aad ha uga faa'iidaystaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u mahad celiyey walaalaha muxsiniinta ee bixiyey lacagta lagu dhisay ceel biyoodka waa ceelkii koowaad ee deegaanka laamalooshka laga fuliyey ka hirgala maanta baahi aad u badan baa loo qabay deegaan ballaadhan baa leeyahay waxa weeyaan halkan dee waynu arkaynay wixii xoole iskugu yimi wixii dhaan iskugu yimi waa kuwa weli haddaa soo socdeen amanku soo dhaadhacayaan waxa weeyaan meesha dee biyo may jirin biyo nadiifa oo yaalay may jirin wakhtiga guga oo kale dhacsiisyadaa oo doofaarkii ka cabayo oo daayeerkii ka cabayo oo waraabihii ka cabayo oo wax waliba ka cabayaan baa la dhuranayey halkan waxaa ka dhacday intay howlwadeennada ceelka hawshiisa gacanta ku hayay nala joogeenba doofaar dhaawacan oo afkiisa dheecan ka da-ayo oo dhaawaca ayaa biyaha laga dhaansanaya markii lanoo yimiday cabayay indhahooga saaron ee maragnooga yihiin sidaa darteed caqabadaha badan baa jiray culaan cul wax la yidhaahdabaa dadka gam ka dhigtay oo dhakhaatiir badan la geeyey oo sanka iyo afkaba dhigi dadku ka keeneen marka waxaan leeyahay jasaakumullah wax weeyaan wakfigaasi ceelka wakfigaa ee aad soo bixiseen aad iyo aad baa loogu baahi qabay annaguna waxaanu ilaahay ka baryanaa inaanu noqono kuwii daryeela ee si wanaagsan uga faa'iidaysta waxa kaloon aad u jecloon kaga faa'iidaysanaya halka tan waxaan u baahannahay masaajid tuuladu masaajid ma laha oo waxa weeyaan arraxma waxaan ka codsananaa inay masaajid iyo madrasad khayriya insha allahu inaad intaana noogu dartaan ood biyaha noo jiidaan si tuuladii aad noogu geysaan oo ardaydaasi biyo noogu hesho inta noo keentay ceelkani ee magaranaysaa soo saartay iyo miisaanka xasanaadka allaha geeyey jannada allah ka waraab hay-addaasi noo keentayna araxmana waan u mahadnaqannaa madaxeegu ha jiro tii joogtay ha noqoto tii tamarisay ha noqoto tii u sarraysay dhulka ha noqoto ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka laamalooshka ee gobolka gabiley ayaa wax badan ka tari doona baahidii ay u qabeen dadka deegaanka biyaha